iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ee hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r iyo dowladaha soomaaliya iyo kenya ay shirar dhowra ka yeelanayeen dib u celinta aan qasabka ahayn ee qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga dalka kenya ayaa hay-adda u n h c r waxa ay ku guulaysatay in muddo kordhin lix bilooda loo sameeyo dib u celinta qaxootiga waxaana shirkani uu ka dhaca magaalada nairobi lagu shaaciyey in dowladda kenya ay ogolaatay in muddo kordhin loo sameeyo dib u celinta qaxootiga sida uu sheegay wasiirka amniga gudaha dalka kenya joseph inkeseri isagoona xusay inay soo dhoweynayaan qaxootiga ayagu diyaar ka u ah inay dib ugu laabtaan dalkooda isagoona ballan qaaday in kenya ay fududayn doonto dib u celinta qaxootiga kulanka kadib way saxaafadda la hadleen safiirka soomaaliya ee dalka kenya jamaal maxamed xasan iyo wakiilka u n h c r ee soomaaliya ambasador maxamed cabdi afey ayaa safiir jamaal waxa uu xusay in muddada lixda bilood ee lagu kordhiyey dib u celinta qaxootiga ay wax badan qaban doonaan islamarkaana dib u egid lagu samayn doono qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalkani kenya waxaase muhiim aan rabaa inaan sheego in dadka soomaaliyeed ku nool xerada qaxootiga ogaadaan in heshiiskii hore ee ahayd dadkan aan la khasbi karin oo sidii yahay aan dadkan la khasbi karin oo dadku ay joogaan ikhtiyaarkooda ugu noqonayan soomaaliya marka arrintaasaa laga wada hadlay dhexda badan soo socota gudaheedna waxyaala badan ayaa la qaban doona ay ka mid tahay dadka oo registrationkooda dib loo fiiriyo dadkan soomaalida aan xiryaha ku jira meelii la geyn lahaa iyo arrimahaasoo dhan ambasador maxamed cabdi afey wakiilka u n h c r ee soomaaliya ayaa waxa uu xusay in muddo kordhinta loo sameeyey dib u celinta qaxootiga kadib ay kulamo ka yeelan doonaan waxyaabaha ka qabsoomay muddada lagu kordhiyey dib u celinta qaxootiga iyaga xor u ah oo qasab ku jirin oo markay iyaga damacsiina waddankooda ku noqdaan ay ku noqon karaan iyagoo inay xaaladda xagga ka warramo islamarkaasna kuy raba in war akhbaar lagu caawiyo lagu caawiyo markay dhammaatay wakhtidan hadda la qabtayna inay talaal iskugu noqon doono la arki doona wixii soo haray oo u baahan weli u baahan in la caawiyo cabdulqaadir cali xuseen koronto warbaahinta qaranka magaalada nairobi